galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha juun ah waa saddex sannadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali datcom idaacadda waxaa galabta si wadajir idinkugu soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mida madaxweynaha turkiga oo booqasho ku tegey magaalada muqdisho xadhiggana ka jaray safaarad cusub oo dalkaasi ku yeelanayo magaalada
dhowr qodob oo kale ayaana dhegaystayaal idiin haynaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho kadib weerarkii cuslaa ee arbacadii lagu qaaday hoteelka ambasador nimankan hadda madax badan baa laga laayey oo ilaa meeshaan magaalada waan jooga afar laba jikadiman ka soo baxay bishii dhoweyd waxaa laga laayay madax badan inay ismuujiyaan bay rabaan oo ay magaranaysaa khalkhalgeliyaan de wixii soo socda doorashooyinka iyo weliba maalmaha xafladahee soo socdana marka arrimuhu sidaas ayay runtii isga socdaan intaasoo dhan waxaase ka soo horraynaya warkii caalamka
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogon iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxaa maanta ay ka degeen garoonka dowladaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho isagoo booqasho qaadanaysa saacado ku joogaya muqdisho madaxweyne erdogon ah waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda dowladda waxaana markii uu soo degay uu salaan ka qaatay ciidamada amniga madaxweyne erdogan iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa xarigga waxa ay ka wada jireen dhismaha safaaradda turkiga oo la sheegay in ay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn ee dunida madaxweyne erdogan ayaa muqdisho yimid markii saddexaad tan iyo sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii markaas uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee aan ka iman qaaradda afrika ee soo booqda soomaaliya muddo ka badan labaatan sannadood
ugu yaraan afar qof ayaa dhintay boqolaal kalena waa la la'yahay kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysa badda mediteraneanka wakaaladda wararka a f p ayaa sheegtay in doontani ay ku degtay xeebaha dalka greega afhayeenooadle ciidamada dalka greega ayaa sheegay in laaya saddex boqol iyo afartan qof lasoo badbaadiyey waxaana ururka socdaalka dunida ee iom uu sheegay in la aaminsan yahay in doontani ay ka timid qaaradda afrika islamarkaasna ay saarnaayeen ilaa iyo toddoba boqol oo qof warar kale ayaa sheegay in ciidamada badda ee libiya ay ka heleen badda ilaa iyo boqol iyo afar qof oo meyd ah oo loo malaynayo in doontaas ay saarnaayeen ilaa iyo hadda v o a may xaqiijinin wararkan
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ash kator ayaa booqasho ku jooga singabore oo lagu qabanayo shirkii ugu weynaa ee sannadlaha ee looga hadlayo dhinaca ammaanka shirkaasi waxaa ka qayb galaya wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaal militari oo ka kala socda dunida hogayaha gaashaandhigga ee maraykanka carter ayaa sabtida berita lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo shirkaasi oo socon doona muddo saddex maalmooda shirkaasi oo lasoo gebagabayn doona maalinta axadda ah ayaa laga yaabaa in ay harayso dhismaha shiinaha uu ka wado badda koonfureed ee shiinaha dalka shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa badda koonfurta shiinaha iyadoo dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda uu ka dhisanayay jasiiradaha yaryar xarumo militari waxaa kaloo jasiiradahaasi iyana sheegta dalalka vietnam iyo filibiin
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ay la socdaan diblomaasiyiin uu heerkoodu sarreeyo oo reer yurub iyo carab isugu jira ayaa jimcaha maanta ku kulmaya magaalada baris ee dalka faransiiska diblomaasiyiintan ayaa rajaynayaa in isafgarad laga gaadho dib u bilaabidda wadahadaladii nabadda ee dib dhacay ee u dhexeeyey israa'il iyo falastiin madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa ugu yeedhay israa'il iyo falastiin maruu shirka furayey in sida uu hadalka u dhigay ay sameeyaan tallaabo geesinimo leh oo dhinaca nabadda ah master holand ayaa intaasi ku daray in quwadaha dunidu ay kaalin muhiima ka qaataan fududaynta geedi socodka nabadda hase yeeshee marka ugu dambaysa ay arrintu u taalo in labada dhinac waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ay ka shaqeeyaan jawaabta uu maraykanku ka bixiyey dadaalada faransiiska ayaa ahayd mid aan xamaasad badani ka muuqanin xokaye keri ayaa ogolaaday inuu shirka ka qayb galo hase yeeshee sarkaal sare oo wafdiga maraykanka ka tirsan ayaa sheegay inaanay meesha u joogin inay aragtiyo ku biiriyaan ajendaha shirka ayse dhegaysanayaan waxyaabaha la soo jeediyo galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli la socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatana magaalada muqdisho sidii aad warkaygaba ku maqlayseen madaxweynaha turkiga ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho isagoo xadhigga ka jaray safaarad cusub oo dalkaasi ku yeelanayo muqdisho oo la sheegay inay tahay kuwa ugu waaweyn dunida waxaa kale oo xadhigga ka jaray cisbitaalka daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala degmada xamar jajab haddaba khadka telefoonka ee muqdisho waxaa hadda si toosa ugu jira wafdiga booqashadoodana isha ku haya waryaheenna jacfar kuukaay jacfar salaan iyo soo dhoweyn kadib sidee ayay u dhacday booqashada madaxweynaha turkigu jacfar may maqlaysaa hallo jacfar aad iyo aad baan uga xunnahay dhegeystayaal wariyaha v o da jacfar kuukaay oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray hase yeeshee cilad farsamo darteed aanu ismaqli weynay weli waxaad nagala socotaan v o a washington
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka ah waxaa soo jeedinaysa zahre cilla nuur
kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadku wuxuu ku saabsan yahay amniga magaalada muqdisho sidaaad la socotaan goor dambe u arbacadiina dhaaftay waxaa qarax ismiidaamina lala beegsaday hotel ambasador oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana gudaha u galay rag hubaysan oo ilaa waa berigii dambe ku jiray gudaha hoteelkaasi inkasta oo markii dambe ay ciidamada ammaanku dileen raggii weerarkaasi soo qaaday islamarkaana ay soo afjareen howlgalkii duulaanka ahaa haddana inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan kooxdii weerarka soo qaaday waxaana la sheegayaa in ku dhowaad lixdan qof oo kale ay ku dhaawacmeen ma aha markii u horraysay ee weerar noocan oo kalea loo adeegsado hoteello makhaayado dhismayaal dowladeed amaba goobo kale oo ay dadku isugu yimaadaan balse waxaa isweydiintu tahay maxay yihiin sababaha ay weerarada noocan oo kale ahi ay u soo noqnoqonayaan ma jiraan diyaargarow amaba digtoonaan laga qabo duulaanadan qorshaysan yaa leh mas-uuliyadda sugidda amniga kasakow dowladda ganacsatada iyo shacabku doorinteed leeg ayay ku leeyihiin su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguraynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qaybgelay xasan xundubey oo hore suxufi u ahaa arrimaha soomaaliyana wax ka qora aadna arrimaha amniga isha ugu hayo oo ku sugan magaalada london brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgari ee dalka kanada waana khabiir falanqeeya arrimaha soomaaliya dhowaana ka soo laabtay muqdisho iyo korneyl cabdikariin warsame geesow oo ka tirsanaa ciidamadii nabad sugidda soomaaliya dowladdiisiyaad bare si gaarana ugu tababarnaa waxyaabaha qarxa iyo sida looga hortago wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada seyaral ee gobolka washington ee dalkan maraykanka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka haddii aynu ku bilowno bal waxa ayd u malaynaysaan inay sabab u yihiin qaraxyadan abaabulan aan ku hormaro xasan xundubey oo london jooga waxaa u sababa waxaa ka mid a oo qayb ka ah in waxyaa hubka ama awoodda oo loogu talagalay inay haddii waddan waddan degan yahay inay gacanta dowladda ay ku jirta kaliya inaysan ku jirin oo cid walba maanta ay u leedahay jaanis ama access u heli karto inay fuliso wixii ay doonto qayb ay ka tahay waxaa qayb ka ah colaadii dheereed oo muddo dheer aan soo marnay waxaa qayb ka ah ujeedooyin iyo dano fara badan oo dadka gudaha iyo kuwa gobolka rijinka iyo ay ka leeyihiin oo cid waliba sida siyaasadda laysugu diidan yahay arrimaha nabadgeda laysugu diidan yahay oo aysan qarsooni ahayn inay maamullo soomaaliya ka jira ama ama ama ama geeska africa ka jira mararka qaar ay caddaynayaan inay in magaalada muqdisho nabadeeda inaysan sugnayn wax badan baa isku dhex jira oo aan dhihi karno waxyaabahan ay ka dambeeyaan waxayna u muuqaal eg tahay guud ahaan colaadaha ka jira meelaha colaaduhu ka jiraan ee sida baqdaad iyo suuriya ama dimashik meelaha colaaduhu ka jiraan ee awooddu gacanta ka baxday ee maamulku gacanta ka baxay ee ummado badan oo cid hagaysa aan la garanayn ee hubkooda hubku gacanta u galay iyo awoodaha oo aan meel laga kontaroolay iyo cid hagaysa ayna jirin howlahaas oo dhan ayaa ayaa ayaa qayb ka ah waan garta waxaan u malayaa brofesor xuseen warsame xuseenow adigu sideed u aragtaa qaraxyadan walaal saaraay marka hore horta iyo golow inaan tacsi uu fidiyo dadkii ku dhintay heladoodii iyo dadka soomaaliyeedba aan marka hore tacsi u fidiyo ragga dhintay oo laba xildhibaanada raggan saaxiib ahayn bay ahayn oo isku sobna laba kun iyo labayo tobankan wada jooga muqdisho bay ahaayeen walaal de horta waa iska hadlaya arrintan waxaa keenaya oo dagaalada dabcan de waxay nagu socdo dagaal caalami ah oo diini ah oo al-shabaab iyo daacish iyo kuwo badani wadaan baa horta inagu socda oo wax dee ma garanaysaa la yaab le ma aha iminka laakiin haddii tan dambe lasoo yar koobe waxaa keenaya nimankan hadda madax badan baa laga laayay oo ilaa meeshaan magaalada waan jooga afar labaatan kadib ka soo baxay bishii dhaweyd waxaa laga laayay madax badan waxa ma garanaysaa imanaya madaxweynihii ergadoone turkiga imanaya inay ismuujiyaan bay rabaan oo ay ma garanaysaa khalkhal geliyaan de wixii soo socda doorashooyinka iyo weliba maalmaha xafladahee soo socdana marka arrimuhu sidaas ayay runtii iskaga socdaan waad mahadsan tahay waxaan iminkana dhinaciisa u kacayaa cabdikariim geesood oo jooga siyaaral washington inta aanan horta taas aan gelin horta dadkii dhinta alla ugu naxariisto waxaan ahaa the only korneelka qaabilsan arrimaha waxyaabaha qarxa iyo kahortaga argixisada waktigii siyaad barre magacaygana waxaa la yihahdaa cabdikariim warsame cali geesood maxaad u malaynaysaa adigu inay sabab u tahay waxaan u malaynayaa waxaan soo noqnoqonayaa oo muddo hadda aanan la koobi karin hoteelo badan iyo dad badan oo soomaaliya ay ay ku tageen inay tahay khibrad la-aan ciidanka amniga haddaan tusaale usoo qaato waxa weeye waa laga yaabaa ciidanku inay tababaro haystaan laakiin saraakiil ayaana jirin midda kale waxa weeye marka realityga la eego maanta waxaan leenahay ciidan boliisa ciidan asluuba ciidan nabad sugid iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed xagga iga dhig ciidanka asluubta ciidanka boliiska haddaanan de laysku cayaarin waxa weeye shaqada dadka yaqaana looma dhiibo waxaan ku arkay anigu xamar baan tegey laba sanaan soo joogay saraakiil badan oo uu jarmalku soo tababaray oo tababar siiya oo maqaayadaha iska fadhida fadhiya midda kale waxa weeye anigu barnaamij waxaan geeyey la yidhaahdo haddaan ku qarsho qarxi oo laga rabo gobolka banaadir in uu dadka ka dhaadhiciyo oo ka gado barnaamijka oo hooyadu wiilkeeda ay ay ay hadday ku aragto wax zaa'ida ay ciidanka nabad sugidda ama booliska u sheegto waxa weeye qofka isqarxinaya nin baa maqaayad soo gelaya wuu isqarxinaya waa ogtihiin wuu xirxiran yahay waxyaalo badan buu ku xiran yahay jaakado badan buu soo qaadanayaa waa in la garan karaa ninkani inuu dadka ka darduwan yahay uu uu raran yahay intaaban ciidan nabadgelyo la gaaraba shacabku waa inay gartaa marka runtii waxaan jirin tababar hadduu jirana waa tababar dalal kale loogu talagalay waan gartay xasan baan u imanayaa xasan xundubey xasanow maaha markii u horreysay ee hotel amaba la qarxiyo meel dadku iskugu yimaadaan makhaayad ha noqoto hodheel ha noqoto amaba xarun dowladeed ha noqoto waxaad moodaa haddana magaaladu iyada oo ay qaraxyadii noqdeen kuwa soo noqnoqonaya tabaabulshuhu inaanu sidii loo filayey amaba loo maaragtay ay ahayd inaan loo tabaabulshaysan hoteelada waxaad moodaa hortooda inay barxad iska yihiin oo cid kastaa ku leexan karto xataa meelahan aynu joogno waxaad arkaysaa kaabadaa la samaynayaa oo guryaha hortooda iyo dhismayaasha waxaa ka horeeya derbiye adag oo aan baabuurku si fudud uga gudbi karin baabuur loogu talagalo lasoo baadhay mooyaane maxaad u malaynaysaa tabaabulsha la-aantan haysata maadaama hoteeladii ganacsi ay yihiin dadkii ammaankooda inay sugaan iyaga lafahantoodu ay qayb inay ka qaataan ay tahay horta runtii aniga hoteelka ambasadoran dhowr jeer waan tegey ragga hadda ku dhintay oo cabdullaahi jaamac iyo iyo xil iyo ninka xildhibaanada ahaayeen guura hoteelka ay deganaayeen anoo ayda ku booqanaya maro kale maba ahaba jaangooyada hoteel loogu talagalay ee adduunyada sida la yaqaano gaar ahaan waddan aan nabad ahayn jaangooyadii loogu talagalay hoteelada uma samaysna hoteeladu waxay saaran yihiin laamiyaday saaran yihiin cidda u horeysa ee gaari ayaa gaari karta sida ugu fudud ku gaari karta ma haystaan markaanoo kale marka waddanka nabaddarra ka jirto waxaa loo baahan yahay hoteelada iyo meelaha dadku fadhiisanayaan ama ay ku noolaanayaan inay ka fogaato meelaha babliga ah oo ugu yaraan ay laga la ogaa karo waxa kusoo beegan hoteelka iyo qaabka ay yihiin hoteelada qaabkaas lanim oo oo oo la degi karane waa aada xamar ugu yar yihiin haddii ay jiraan qaarkoodnaba la degana sidee lafoydi guuleed iyo hoteeladii loo sameeyey qaabkaasi lama degana marka taasi qaybay ka tahay qaybta labaadna waxay tahay haddana uu ka dhawaajiyey xagga tayada ciidamada oo asagu aan runtii waxa waxyaabaha uu sheegay aan aan dareensanahay inay jiraan waxaa sii dheeraada maamulada hadda jira iyo kii kasii horreeyey iyo kuwan dagaalka wada ee kasoo horjeeda dawladdu dad wax isku darsaday ay ahaayeen muddo dheer wax isugu darsanaayeen maalin boqolo ay meel ku go-eysay oo looga tegaya iyadoon la heshiin iyadoo aan waxba la qaybsan la isgaranayn informationka isku dhex jiro dadku isku dhex jiraan aan aan haba yaraatee la kala soocmin iyadoo saa leesu dhex daadsan yaha unbaa qolaba mar go-eysa qolana qolana dowlad baan dowladda xaggeeda qolan dhinaca kale lama kala yaqaano marka xasanow haddaad noo caddayso halkaa oo aad noo jilciso yay wax isugu jireen yaase kala baxay yaa isku murugsan halkaa bal noo yaro jilci dadku siyaabo kala duwan baa laga yaabaa inay u fasishaan marka aduu halkaad u jeedaa maxay tahay waxa weeye berigii la aasaasay maxkamadaha oo si wada jira ay dowladdii markaa jirtay uga hor yimaadeen waxa waxaa isugu yimiday ururo fara badan iyo maxaakim ayaa isu timida isku jirta markii ay ayagoo isku jira ay ayay haddana markii dagaaladii dhaceen bay ayagoo markii horeba gudahooda oo ka jiray khilaafaad aan si toosa u caddayn ayaa markii dagaaladii ay dhaceen dowladdii lala galay laba kun iyo toddobadii ayaa la kala tegey waa tii asmara qola aaday qoladii asmara aadayna qolaa ka hartay oo gudaha ku hartay oo khilaaftay kuwii asmara tegeyna way sii khilaafeen oo qaaraa jabuuti yimid kuwii jabuuti yimiday iyo kuwii asmara ku haray iyo kuwii gudaha ku haray intuba way iskhilaafeen oo qaarne dowladdiiay naqdeen kuwii jabuuti qaarne kuwii asmarana xisbul islaam ay samaysteen kuwii gudaha kusii harana shabaabay ahaayeen waxaasoo dhanna marka hore waa isku jireen marka waxaas kala harharay ee qolaba meel ku hartay ayadoo haritaankaasna uusan aan layskala soocin oo kuwa gudaha joogana ayagoo kuwa dibadda jooga ay la jiraan kuwa qaarkood dibadda joogana ay kuwa gudaha la jiraan oon lays garanayn ayaa la kala tegey dowladdii baa ama la wada galay ama mucaaradkii baa la wada galay waan laysku jiraa weli lama kala yaqaano waxaana tusaale kuugu ah arrintaas haddeer ariboorka mushkiladii weyneed ee ka dhacday ee diyaaradii khatarta lagu geliyey hawada iyo dadkii ka dambeeyey sarkaalkii ugu weynaa ee ariboorka haystay ee amniga amniga sug inuu suga la rabee qaabishanaa ayaaba ayagii la shaqaynaya haddeera markii maxkamad la saaray aan la marin garsoorkii loo baahnaayo laleeyahay xabsi ayaa la geynayaa hadhowna ay dhici kartaba in la yidhaha cadis baa lagu sii daayay marka inta yacni dembiga intaas la eg oo soomaali oo dhan dhibaateeyey ee ariboorkii dhibaariboorkii xiray ee intaasoo bini aadan ay ku baabaaday ku dhaqaala weyday dadkii ka dambeeyey ayaa arkaysaa inay ninkii ariboorkii dhammaa lagu aaminay amnigiisii inuu asagu nimankii la shaqaynaya usan danayneyn ummaddii baaba-aysa waxaad dareemaysaa ina wax ku kala soconeen waddanka maamulkii iyo mucaaradkii maba kala socnaba taas waa dhibaatadu meesha ay ka imaanayso qayb ay ka tahay waxyaabaha ugu weyn ay qayb ka tahay waan garta aad baad umahadsantah xuseen warsamaan u imanaya xuseenow markaad eegto magaalada muqdisho dhowaanna waad tagtay sidaan filayo marar horena waad booqatay labadii kun iyo labayo tobankiina waad joogtay xilligan oo kale markii doorashada la diyaarinayay marka xuseenow magaalada markaad tagto jidka maka al mukarama waa waddada ugu weyn ee la isticmaalo dad iyo shicib iyo dowladba waa waddada ay ku yaalaan hudheelada ugu badan ammaanka magaalada muqdishona intaasuu diiradiisu saaran tahay ciidamo tiro badan oo amisom ka tirsan baa jooga ciidamadii dowladdaa jooga islamarkaana waxaa jooga ciidankii nabad sugidda iyo booliiskii magaalada maxaad u malaynaysaa in loo ogaan kari waayayo weliba dadku waxay sheegayaan rayidka ahi in baabuurtooda la baadho oo la fatasho oo aada looga warhayo marka gaadhigan qaraxa sidaa halkuu ka baxaa horta sahraay runtaa weeyaanoo muqdisho waan joogay bishiina dhaaftay baan joogay jidkaana waan ku safri jiray ilaa xamarweyne aan ku gaadhi jiray inkastoo markaan ku safrayo dee ay la socdeen ciidan oo laba ba baabuur iga horeeya iyo baabuur iga dambeeya iyo midaan ku jirno koox baan wada shaqaynaynay aan ku jirno oo ma garanaysaa gaashaaman aan ku soconnay haddana waan mari jiray jidkaas mashaakilkiisu waxa weeyaan dee horta dad badan badan baa isticmaalo waa jidka keliya magaaladiiba dee shaqaynaya marka taasaa keenaysana inay iyada laftigeedii uu dhaliilahaa yeesho halkaa anigu hoteelka maalintii aan kasoo baxay magaalada afar labaatan kadib aan soo maray anigoo ma garanaysaa shaqo ka lahaa bangiga dahabshiila ku dhow agteeda ilaahay amarkiisa markaan marayno ayuu darawalkaygii wuxuu igu yidhi dee khatar badan ma dhicino waxaan ka baqaynaa inay nimankii maleegayaan wax weeye ilaahay amarkiisa hoteelka garabkiisa ayaan markaa maraya way isku dhow yihiin isu soo horjeedaan marka horta khatartan waxaa sii keenaya dayacan waxaa keenaya dee jidkii lama wada xidi karo oo shaqaa ka socoto oo dad dadkiiba ka shaqaysanayo oo waa meesha keliya buunima weeyaan daliil laakiin inay leeyihiin layskuma hayo sida ay u qaateen ma garanaysaa guushii xalayba oo saddex waxa ku dhinta askara oo dadkii dagaalamaya arrintan way soo abjireen waa in u qaataan eedeydana waa inay u qaataan iyo dayacnaanteedanaba waxa aan isku yardaynan baadho bal niise iyo howlahani siday ma garanaysaa u tababaran yihiin nin runtii south african ahaayoo na qaadi jiray oo dadka nabadgelyada ahaa wuxuu aad igu tirtirsiiyey inay niise aada u dhisan tahay laakiin waxaa la yidhi laba kooxood bay ka kooban yihiin koox aada u tababaran iyo koox aan tababar badan lahayn oo laba kooxooda waxaa si ay badbaadiyeen baa laleeyahay qaraxyo kayra caadiya kaas in kasta uu madax ka yahay kambanigaas aan isticmaalaynay haddana aad buu la socdaa niise wuxuu yidhi ilaa dhowr iyo toban baan anigu ka warqabaa buu yidhi ilaa inay badbaadiyeen qarax baabuur dhowrka bilood ina dhaafay horta way dadaalayaan laakiin waxa meesha socda ayaa ka weyn magaaladiina oo lagaba laba milyan iyo badha meelaha qaarkood waa layska ogyahay inay iyagu ku badina shaqaalaha dawladdu ma degaan shaqaalaha dawladda hadda waa beriba wada degan yihiin oo kiradu ay gaadhay afar boqol iyo lixdan dollar qolkii yaraa gaadhay iyo silituska laba boqol oo dollar gaadhay qofkii shaqaysanaya toddoba boqol oo dollar bishii la siiya ninka jaamiciga oon uguma filaynba oo guryahoogii aan la noolaan karin waayo waxay ka baqayaan in lagu khaarijiyo gurigooda laydhaa dawladdu u shaqeeya marka waxaasoo dhambayskan waa arrin aada u cakiran u baahan bal inay mar labaad isku dayaan ciidamadii amisom iyo ciidamada soomaaliyeed inay bal magaalada mar labaad lagu qaado xoog in ma garanaysaa la nadiifiyo magaaladu hadda ma nadiiftana waxaanu imanayaa cabdikariim koronel cabdikariim oo ciidamadii hore nabad sugidda ka tirsanaa cabdikariim sidee lagu ogaan karaa baabuurkaasi inuu sido wax qarxa amaba qofkaasi inuu sito cilmi ma jiraa lagu dareemi karaa ama lagu ogaan karo yasharey waa su-aal fiican waxaa horta intaana taa u gelin waxaa ka dhawaajisay dhagxuuntan iyo gidaaradan lagu xiro hoteelada aniga experienceeda waxaa weeye haddii hoteelka hortiisa uu noqon lahaa xataa cariish ma arkin ojoye ramaali lagu samayn lahaa ama marya lagu samayn lahaa way ka fududaan lahayd macnaha khasaaruhu uu yaraan lahaa laakiin marka shub lagu sameeyo ama baalaha waaweyn la dhigo waxaad u fududanaysaa inuu qaraxii sii weynaado horta taas hoteelada waa kala talin lahaa inay soofti wax ah ka dhigaan ama caag ka dhigaan ama wax noocaas ka dhigaan iridooda hore mid waa taa tan kale waa runta waa la ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa xalana waxaa yaalla afar gaari afartaa gaari waa gawaarida miinada miinooyinka baara weliba kuwa technolojiyada hadda la shaqeeya waxay ogaan karaan marka uu lamber afar shareebay watoro hortiisa uu gaarigaa istaagsan yahay baarlamaanka ilaa intaa udhaxaysa miinada taala wuu ogaan karaa asagoonan waxba baarin laakiin looma ogola ciidanka soomaaliyeed in la siiyo nisa odayga waa ku raacsanahay way tababaran yihiin laakiin mushkiladda jirta waxa waaye nisa saraakiisha xukunta waa saraakiil eurubian iyo maraykana saraakiil soomaaliya ma xukunta hadday xukuntana saraakiil khibradla ma aha taasi waa taa ciidanka nisa seventy five percentage waa ciidanka laga ka soo goosta ama laga soo qabto nimankan argagixisada ah oo aana tababar la siin midda kale waxa weeye reer camarka xog ma maahan saaray jiir ninkii lahaa guri ka dila macnaha waxa waaye jiirka haddaad isdhahdid haddaad dhahdid dariska u wactid sida anagu aan ugu wacnay dawlado kale haddaad u wactid de guriga dhan bay kaa burburinayaan oo miiskay kaa jebinayaan oo ciyaalkay kaa dilayaan laakiin adigu si degan oo tartiiba ayaa jiirkii guriga adoona alaabtaada jijibin ooga qabanaysaa waan gart marka waxaad leedahay arrintan ma aha arrin qof amaba ciidan waddan kale ka yimid ay wax ka qaban karaan maadaama dad soomaaliyadiin dadka hawshan gelaya dadka magaalada iyo ciidanka oo iskaashadaa ku filan saaraay waxaa jooga magaalada xamar Isra- hadda niman saraakiila oo xamar shaaha ku caba maqaayadaha oo ah raggii g s g nine soo tababartay g s naantu waa ciidanka eh, kahortaga argixisada kuwa ugu khatarsan waa jarmal Ay- eh, waxayna eh, en- en- en- en dowladdii eh, siyaad barre ay siisay eh, tababar eh, eh, dee looba dhiibayba dugsigii deegaanlay oo ay ku tababari jireen ciidanka booliisiya balkaare iyo nabad sugidda macalimiintii ay diyaariyeen baa xamar ku shaqo la-aan ay- ay- ay ku haysaa ciidanka hala aruuriyo xeradaa deegaanle hala soo celiyo een, ciidan soomaaliyeysan iyo tababar soomaaliyeysan hala sameeyo taas ayaa looga bixi karaa waan garta cabdikariin oo intaanad ka bixin dadku waxay la xidhiidhiyaan qolooyinka ammaanka dunida bartay in een, ammaanku uu geli karo dhaqaale iyo dana siyaasadeed kuwa arrimo gudo iyo kuwa arrimo dibadeedba ma la odhan karaa dana dhaqaalena way ku jiraan qaraxyadan meelaha ganacsiga lala beegsanayo of course waa la dhihi karaa waayo een, een, lama xaqiijin karo qaraxa dhacay in cidda een, marar badan oo qaraxu uu siyaabo kale ku dhacaa jira oo aan eh, nimankaas sheeganaya ayna ahayn een, sideedaba qaraxa sidaad las- a- a- ma aqaan inaad ogtihiin qaraxa marka uu dhaco anigu waxaan la soo koobsaday qarax eh, baala lagu xidhay oo nin saajina oo oo- oo maraykana uu furayo maadaama aan baasboor maraykana watay een, hoteelkaygii hortiisana ahayd wuxuu igu yidhi ah, is ilaali waana la sheekaystay een, intuu furayo dhan waa joogay asagu ma taabanayo waxa waaye baabuurkaa inii sheegay ayaa ka shaqaysanaya Een, wuxuu yidhi hoteelka korkiisa een, ayaa een, qaraxan rumuudkii ee lagu qarxiyey lala saaraa hoteelkii ma raba inaan sheego marka way jiraan qaraxyo xataa ganacsi ah waan gartay xasan baan u imanayaa xasanow ee, bal markaad eegtid arrimaha bulshada dadku qayb intee leeg bay ka qaadan karaan markaynu ciidanka ka nimaadno oo siyaabo kala duwan loo faaqiday ee, ammaanka dadka danbaa ugu jirta oo magaaladii dadka ku nooli waxay u baahan yihiin inay magaaladii xasilaato oo ay danahoodii gaarkii qabsadaan maadaama dadkii aanay dowladi beelin ama meel kale aanay waxba uga- uga imanin hase ahaatee waxaad moodaa dadku inaanay ilaa hadda ku dhiiran karin in khatarta ay sheegi karaan sababtoo ah ma jirto cid damaanad qaadi karta in ammaankooda la sugayo haddii ay sheegaan qof meel ku dhuumanaya ama wax abaabulaya marka maxaad u malaynaysaa qaybta ay ku leeyihiin dadweynuhu horta bulshada xamar joogta marka inta loo kaco waxa waaye wax maafiisimka la yidhaha ama maafiyada ma a- ayaa ayaa wax walbaba gacanta ku dhigtay ama dhaqaale ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ama xataa diimaha arrinta diinta ha noqoto Eh, ama xataa saxaafadda lafteeda aan ka hadlayna ha noqoto meelo badan ayaa maafiisim waxaa la yidhaha ama maafiya ay ka jiraan oo aan waxba u ogolayn cid kale oo raba inay ayagu kaligood noolaadaan dhaqaalaha kuwa leh wax badan ayaa a- a- a- ayaa lagu- laga og yahay inay ganacsiga lamid ah ay ka ay ay burburinayaan ayagoo loo adeegsanayo qof walbaba ay u adeegsanayso dadkan issoo qariyey ee aan hadda intay go-go-een oo waa ma jirto aragti cad iyo hoggaan midaysan oo maamula ma jiro waa iska go-go marka cid waliba ama ha naqato dadkaas dhaqaalaha ama ha naqato culamo badan oo culamo colaadeed iska noqday oo colaada ku nool ama ha naqato dhaqan laftiisu dhaqan eh, colaadeed noqday ummadda colaada ku nool ee colaada i- u u haysta inay nolol tahay ayaa meesha in muddaaba joogtay awood badanna ku leh waxay sii kaashanayaan markaa dowlado kale eh, oo oo dana gaara gaara ayaguna meesha kale oo hadda annagu ma rabno inaan sheeg sheegno waxyaabaha qaar laakiin dowlado ayaa jira la dagaashan dowlado kale oo soomaaliya jooga oo i- ra- argagax iyo qarax iyo dhibaatooyin adeegsanaya inay jiraanna waa la ogyahay ha yeeshee bulshadan soomaaliyeed ma haysato dowlad ay ku kalsoonaan karto sida aan sheegayno oo ay wax u sheegi karto ma haysato runtii ayadina weli dadka wanaagga raba waxaa ka tambadiyey dadka colaadku noolka ah ayaa ka tambadiyey oo waxa waaye ayagaa qariyey waa wax muddo dheer qaadanaya muddo dheer qaadanaya una baahan dib u heshiisiin saxa inay dhacdo oo bulshadan dib loo heshiisiiyo soomaalidana waxaa adag in la heshiisiiyo qof waliba keligii qumane ayuu ayuu isu haystaa reer waliba keligiisu isla quban yahay qab weynan baa naga buuxa oo ama deegaan ku dhisan ama reer ku dhisan oo cid waliba waxay u haysataa inay in waxaan dhihi jirnay kaftanka marka la yidhaha inay libaax kaftan ka taabta miiran ayaan noqonay oo cid walba waxay doonaysaa meeshay qabsato in loo gooyo waxaan u baahannahay muddo dheer oo dib u heshiisiin ah ilbaxnimadu inaan sii qoyno oo bal qallafsanaanta badownimada iyo aqoon darrada qallafkeeda aan ka qoyno oo aan aqoon iyo dhaqaale iyo la helo oo ummaddu ay nolosha jeclaato oo ay colaada nacdo howl broses dheer oo runta wakti dheer qaadanayo waayo laakiinna hadda xilliga lagu jiro waxaa ku badan maafiyada ayadaasaana wax walbaba cuuryaaminaysa hadda riboorka ugu dambeeyey ee riboorka laga sameeyey iyo wixii ka dhaca marka aad fiiriso ma aha professional wax lagu sameeye ma aha waa la jarjaray wax badan baa la qariyey kaatraax saxa ma jiro meesha ay ku dhammaatana waad arkaysaa meesha ay ku dhammaato waana krim karaymka ugu weynaa ama dembiga ugu weynaa ee ka dhaca waayo xamar ayuu qaybqaybkaya midda labaad waxay tahay dana siyaasadeed iyo dana gaara iyo dano kambani ayaa danta guud oo ummadda dhan ka dhexaysa laga hormarinayaa waxa ad arkaysaa nin dad oo aada uga warqaba waxay iiga warrameen in marka la isu yimaado oo ay isu yimaadaan hay-adaha ammaanka nooc walbale oo ay ku jiraan xataa kuwa shisheeye la sheegayo la leeyahay meel hebla waxaa ku jira baabuur qarax sida waxaana u adeegaya bajaajka baasha ay dhahaan bajaaj hebel baa u adeegaya halkaasuuna ku jiraa isla baabuurkii qarax samaynaya isla baabuurkii laftiisi la sheegay ayaa inta yimaadaan magaalada qarxinaya meeshuu ku jirana waa la sheegay cidda u adeegaysana waa la sheegay sababtu waxay tahay ma jirto cid ayadu dantaas guud rabta inay intay si toosa ugu qaadato ay mas-uuliyaddaas fuliso is-aamin ma jiro waa lees waa lees wada dhagrayaa maxaa iga galay waxaa la yidhaha ummaduna markaysan hagaagi rabin oo jidkeedu weli dheer yahay ay u baahan tahay muddo badan inay soo bislaato danta guud ee dayacdaa midda gaarka unbay danaysaa midda gaarkaana ma soconayso haddaan danta guud jirin ma soconayso marka jid dheer baana sugaya runtii aad baad umaadsantahay xasan xuseen warsamaan uu imanaya xuseen brofeser afartii sannadoodee ugu dambeeyey waxaad moodaysaa kor inay u kaceen qaraxyadu xilliga ramadaantana waa xilliye ay dadka reer muqdisho ee rayidka ahe barteen in weeraradu bataan oo ramadaankii cibaadada iyo diinta ay u diyaargaroobi lahaayeen walwal u dheeryahay oo ay filaan in duulaanadu sii bataan dowladda haatan joogta muqdishoaad joogtay markii la dhisayey baarlamaan iyo xukuumadba waxyaabihii ballanqaadka ugu weynna waxaa ka mid ahaa amniga in xoogga la saari doono oo halkii uu joogay kor looga sii qaadi doono afar sano haatan dhammaad bay ku dhow yihiin maxaa laga qabtaad is leedahay amniga
walaasaaraay arrintaas iyada ah ee ah in ma garanaysaa dawladdu aanay ka soo bixin wixii laga filayay dhinaca nabadgelyada marka noqoto shika kuma jiro waxay ahayd saddex arrimood baa loo diray mid waxay ahayd dabcan inay siyaasadda hagaajiyaan amniga inay hagaajiyaan iyona dhaqaalaha waxaa kaloo dhalka ay soo wadagelaya waxaa loogu horreysiiyaa nabadgelyada waxaa lagu xusiyaa dhaqaalaha waxaa loogu dambeysiyaa siyaasadda innaga waxaad moodday in xooggii la saaray siyaasaddii kelidoodna maahee jibciyadda qurabaan ka dhaxaysa amison waxaanoo dhan ba iyaga laftooguna fashilmay oo arrintaa marka hore taas layskuma hayo ina waxa si arrin yar baan doonaya inan dib ugu yar noqdo aad taabatay oo ah damaanadda ayna dawladdu qaadi karaynin oo dadkii aanay la shaqayn karaynin dawladdii arrintaas waxaa calaamad u siiyaa anigu markaan iminka safarka tegey waxaa kaloo si degdeg u yar tegay hargeysa iyo booramaan si degdega saddex maalmooda u yar tegey waan ka dhuuntay nabadgelyadii waxaygo suuqa hargeysa ayaan iska lugeeyey habeen wax alla wax kula hadlayaan meel wax ka dhacayaan midna ma arkaysa sababtuna waxa weeyaan dadki ayaa rumaystay nabadgelyada rumaystay sidaasoo kale boorama iyagaa rumaystay muqdisho nasiib darar waxaa ka jira dhaqan hubsidasho ayaa hadda ka jira oo hubku inuu dadku safitaan oo waxaan la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhaahdo amid non government actors lagu yidhaahdo oo mararka qaarkood dawladduba ka tababaran ka ciidamo fiican ka qurquruxdan runtii oo anigu waa isku kambeerigareeyey huteelada magaras iyagu nabadgelyadooda leh iyo kuwa ciidamada dawladdu ilaaliyaan kuwa dawladda ilaaliya waxaan ugu tegay iyagoo qaad cunaya ayaan ugu tegey askartii qaad cunaya waxba magacaabi maayo huteeladii laakiin qaad baan ugu tegay qaad cunaya kuwan kalena careeray masruufaan nin baa ii sheegay laba boqol inuu shaqaalihiisu yahay askartaas yaryara mid walba waa quruxsan yahay qaar baa aniga qaadan la socday reerkooga masruufaan marka kuwaana in lagana faa'iidaysto bal sidii loola dhiirgelin lahaana loola iyadana waa loo baahan yahay laakiin wuxuu wuxuu ku soo ururaya waxa weeyaan dhaqan hub ayaa muqdisho hadda ka jira sida arrintaa looga reeyaana waxay u baahan tahay ololo kayra caadiya waan garta waxaan u imanayaa cabdikariim cabdikariim inagoo xalka tegi doona intaynaan xalka u gudbin markaad dooda dhagaysato araada kala duwan ee ay soo jeediyeen xasan iyo brofeor xuseen aad khibradaadana la kaashatid iyo waxyaabihii waaya aragnimada aad ku soo aragtay magaalada muqdisho dhowaan markii aad booqatay maxaad isleedahay waad kaga duwan tahay labadaasi mas-uulee hore ee soo hadlay oo aad leedahay waa arin ay tallaabo laga qaadi kari layahay meeshii dhaqadaraa jirta tan hadda airboortkaba aan iska garanayo waxa weeye wiil yaroo airboortka laba boqol oo dollar qaata haddii shan iyo toban kun loo dhiibo ya dee hadda waa iska qaadanaya aanan la qabanayno imisaa sidaas ku socotay hadda hal nin baan aragnay halkiis midda kale arrinta turkiga aad baan oga xumahay dawladda turkiga inay ogeyd in uu wax dhacayaan dabeetana aynan ciidamadii nabad sugidda ama dawladdii soomaaliya aynan wargelin taas waxaa weeye runtii waa wax laga xumaado dabcan waa warar uun meelaha lagu baahiyey ilaa hadda annagu ma xaqiijin karno inay dawladda turkigu ogeyd iyo inaanay ogeyn saaray waxay ku jirtaa warbixintii dawladda iyo baaristii iyo buluiska soo saareen bay ku jirta ma rabo inaan magacyo aan aan magacaabo laakiin waxaan ku sheegayaa ciidanka la yihahdo nisa saddex qaybood buu u qaybsan yahay qayb waa tan madaxtooyada labada qaybood qayb xalana ay ku xiran tahay qaybna waxay la shaqaysaa waa islaaka private security ciidankaas cishaarkiis nabad sugidda gashan haddana rag ayay waxu yihiin shirkad u n-ka heshiis kala saxiixday inay amniga soomaaliya soomaaliya soo celiyaan oo sida amazon ay lacagta u qaadato ayay ayaguna u qaataan intaas haddaan meelo sii galana ma rabo inaan maarkano joy aan aan hadalka sii badiyo laakiin runtii ciidan soomaali ah haba tayadan ay yaraadaan oo saraakiil soomaaliyaha ay xukunto oo oo oo soomaaliyaysan baa nimankan ka hortegi kara waxna ka qaban kara waan gartay sidaan anigu aaminsanay aad baad u mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa xalkii ugu dambeeyey xasan baan ka bilaabayaa xalka waxa uu yahay ee uu ku talin lahaa markaynu ka soo hadalnay duruufaha kala duwan iyo caqabadahaasi jira xasan haye wallaahi horta xalku annaga uu nagu xiran yahay waana wax bisayl u baahan iyo dowlad aqoon iyo danguud aqoon iyo wadajir iyo isfaham iyo isku kalsooni oo dib u heshiisiin soomaaliyeed iyo isfaham soomaaliyeed oo soomaalidu u bislaato inay ayadu danaheeda inay dhagax dig u tahay inay garato ama ha noqoto kuwa gobolada dowlad goboleeda sheegta ama ha noqoto tan dhexe arrinta hadda muqdisho shirka ka socda ma dhiirigelinaya arrimahaas bisayl dheer bay nooga baahan tahay iyo wakti dheer waxay u baahan tahay haddii la dhisayo dawlad in khibrad la fiiriyo inta badan annaga madaxda waxaa noo noqda qofaan weliga xafiis dawladeed arag oon agaasimo soo naqan oon dawlad usoo shaqayn oo aan soo jaranjaradii dowladnimada aan waxba kasoo arag ayaa ama madaxweyne ka bilaaba ama wasiir ka bilaaba ama janan ka bilaaba meel wax laga bilaabana ma aha in halkaas meel wax laga bilaaba ma aha waxay u baahan tahay in la dhaxashiiyo dawladda maamulka iyo maafiyadana inayn wax laysugu darin oo waxooda loo dhaxashiiyo loo kala saaraa loo baahan yahay haddii maamulka iyo maafiyada wax laysugu daro ma laga ma la ma laga gudbayo arrimaha hadda aan ku jirno marka jib dheer baana sugaya waana wax soomaalida laga rabo waxaa kaloo dheer dowladaha diriska ah iyo annagu saan ku wada jiri lahayna international community-ga iyadoo lala kaashanayo waxay u baahan tahay wax cad in laga gaaro waxaan hadda mugdiga aan ku jirno oo aan meel ay u socdaan la garanayn oo international aan caynsanayn oo annagii aanan ogeyn meelaan u soconno oo international community meesha u socda uusan ogeyn dowladahan dhexane ay qandaraaskooda iska sirsanayaanna horumar laguma gaarayo marka runtii wakti dheer bay qaadanaysaa iyo bisayl baan isleehay aniga waad mahadsan tahay xasan xuseen warsame xalka maxaad u aragtaa xalka aan u qaybiyo laba qaybood aan u qaybiya saraay ta hore waxa weeyaan waktigan dhow muddo badan bay soo noqotay xildhibaano iyo mas-uuliyiinta dawladdu lalaaya waxaa muhiima markaas in horta dawladda iyo hay-adaha amnigu ay qaataan inay nabadgelyada meelaha ay degan yihiin dadkaasi in horta iyagu ay xilkaa qaadaan oo si gaara ciidamo gaara ama ha noqdaan kuwa soomaalida ama kuwa ugandha iyo yugos ku jira ha noqdaan oo sida xalana uu u xoogan yahay adaga waa in meel kastoo ay ku jiraan dadkaasi horta loo xoojiyaa waa waktiga dhow weeyaan isaga waktiga labaad waa ciidan soomaaliyeed in la sameeyo oo ciidankaa soomaaliyeedna uu xal dawlada tababarto weliba waxaan soo jeedinaya anugu dawladda turkiga oo horena arintaas labiyo tobankan uga wada hadalnay diyaarna waa arintaa iyada waad mahadsantahay xuseen ee xasa waxaan siinayaa cabdikariim ee hal daqiiqaynu haysanaa xalka maxaad ku soo koobi lahayd saaroy halku waxa weeye markaan aan aan amniga keliya aan ku ekaado in ciidanka soomaalida dadka khibradda leh iyo dhallinyaradaan hadda ciidamadaaba la aruuriyo xeryo loo sameeyo meeshii xere waxaa waaye anigu hadda xeryihii waaba raadsi maba arkinba midda kale do- dadka mas-uuliyiinta inay daacad ka noqdaan amniga weliba waxa kasta ha khaldamaan siyaasaddu ha khaldanto laakiin amniga qof soomaaliyeed baa ku nafweynaya ma maalin kasta aan raadiyaasha ka maqalno dad soomaaliyeed oo shalay caafimaad qabay inay sidaa nagu dhaafaan marka in la raadsho oo dadka soomaaliyeed oo khibradda leh laga faa'iidaysto tababaradana la la firi sahray waktigan waa igu yaraya waxaan ku sheegaya ciidanka booliiska soomaaliyeed dharka uu labisan yahay dareeska uu labisan yahay waa dareeska dharka ciidanka kenya waad marka mahadsantahay garanaysaa mas-uuliyad darra iyo khibrad la-aan baa jirta waad mahadsan tahay dhammaantiin waan idiin wada mahad celinayaa wakhtiga qiimaha badan iyo talada aad bixiseenba waan idinka mahad celinayaa xasan xundubey brofesor xuseen warsame korneyl cabdikariim waad mahadsan tahay dhammaan waay
aad iyo aad
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa mar kale intaaynu kulmayno aniga iyo martiduba waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan tahay saare ciidlan oo noola socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhagaysanayseen v o a washington sidaad haddaba maqlayseen waxaa jira dhaliilo loo jeedinayo laamaha ammaanka ee dowladda kadib weerarkii hotel ambassador haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegeynaa mowqifka dowladda gaar ahaan hay-adaha amniga ee ku aadan weerarada al-shabaab waxaana faahfaahinta arrintaasi inoo haya waryaheenna xuseen barre tan iyo markii kooxda al-shabaab ay sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ay ka baxeen caasimadda muqdisho waxay kooxdu beddeshay qaabkii ay u dagaalami jireen al-shabaab ayaa dagaalkooda u beddelay qaab jabhadayn ah iyaga oo bartilmaameedsada goobaha nugul ee ay dadweynaha rayidkiihi ku badan yihiin huteellada iyo meelaha lagu caweeyo ama wax laga cuno ayaa ka mid a goobaha ay sida joogtada ah u bartilmaameedsadaan ismidaaminta iyo weerarada argagixa geliya shacabka iyo dilalka qorshaysan ayaa ka mid ah farsamooyinka ay kooxdu adeegsato ujeeddooyinka ay huteelada u abbaaraan ayaa lagu tilmaamay iyadoo inta badan ay ku nool yihiin qaar ka mid a xildhibaanada iyo siyaasiyiinta xilalka haya iyo sidoo kale kuwa xilalka sugaya hannaanka isqarxinta ayaa ah mid ay adag tahay in la sii sadaaliyo ama in la xakameeyo qofka oo isagoo markiisii horeba ugu talagalay in uu dhinto hase yeeshee wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar ayaa v o eda u sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen sidii looga hortegi lahaa ama loo yarayn lahaa weerarada al-shabaab firi dama naga horumarsan teknolojiyada nagahortega ayaa arrintan ka dhacdaan oo wada ogtihiin qofka isu soo nidaamiyey oo rabo inuu jiro naftiisa qaado baabuurka cusub waxay annaga oo aada og tahay yani dowlad ahaan meesha ammaanka taagana mubaasati ahaan dhinac walba marka laga fiiri yacni waxaan aaminsanahay wax badan inaan qabanno wax badanna aan ka hortagno hadda saddexdii bilooda lasoo dhaaf waxay ummadda soomaaliyeed nooleyna u baahan in loo sheegay in ilaa iyo afar iyo toban baabuur oo qarax taagnaa la heshiiyey hal gaari waxaa ku yeefir ayaga waxay rabaan hal xabo oo ay geystaan ayaa guul u ah laakiin sagaashan iyo sagaal boqolka aan ku suginayno dadku waa inay arkaan taas ayaan aniga aaminsanahay inay guusha dhabtaa ay tahay weerarkii ugu dambeeyey ee hotel ambasador ayaa ku soo beegmaya iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalada muqdisho lagu qabtay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa iyo laabtoobyo loo adeegsan lahaa falalka argagixisada waxaa sidoo kale hay-adda nabad sugiddu ay soo qabatay dhowr qof oo lagu tilmaamay in ay al-shabaab ka tirsan yihiin taliyaha nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryale ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku sheegay in ciidamada ammaanka iyo nabad sugiddu ay ku guulaysteen in ay yareeyaan khasaaraha ka dhasha weerarada al-shabaab in badan oo madax iyo iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyey alxamdulilaah inta naga dhimatana allah u naxariisto dadka la badbaadiyey ilaa ku dhowaad dad konton iyo sagaal qof oo waay dadka laga badbaadiyey halkan hoteelka gudihiisa dad- dadka ku dhintay ee cadowgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen afar qof afar qof meeshay ka dileen oo konton iyo sagaal qof laga badbaadiyey waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin ilmo godana guushoodu waa gumaadka shacabka gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka iyada oo weli maanka lagu hayo qaraxii hotel ambasador ayaa waxaa maanta gaadhay magaalada muqdisho madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxaanay madaxda dowladda gaar ahaan kuwa qaabilsan ammaanku ay sheegeen in imaanshiyaha wafdiga ballaaran ee madaxweynaha turkiga oo ay weheliyaan xubno ka mida qoyskiisu ay tilmaamayso in sugidda ammaanka caasimadda wax badan laga qabtay
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayey
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaan dib ugu noqonno magaalada muqdisho iyo waryaheena jacfar kuukay oo si toosa khadka ugu jira jacwar jacfar soo dhowow bal warbixintii ugu dambeysay ee booqashada madaxweynaha turkiga
waa maadsantahay sandare si aad imaqlayso xasadan aan kula qaayo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay si wada jira ugu qabteen safaaradda cusub ee turkigu uu ka furtay magaalada muqdisho markii uu madaxweyne erdogan yimid magaalada tan muqdisho waxa uu toos u yimid xarunta safaaradda cusub ee xariga ayuuna halkaasi isaga jaray isagoo tilmaamay in safaaradani ay tahay midda ugu weyn ee turkigu uu ku leeyahay sidaas oo kale wax yar ka hor ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya iyo ra-isul wasaarka turkiga ayaa waxaay si wada jira iyaguna xariga uga jareen isbital hooyada iyo dhadhaanka loogu talagalay oo turkigu uu ka dhigtay isla magaalada muqdisho kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay midka ugu ballaaran ee gobolka geeska africa amaba bariga africa guud ahaan waxyaabo fara badan ayaa laga hadlay waxaa lagu kala sixiday halkan ilaa sagaal heshiis oo dowladda soomaaliya iyo dowladda turkigu ay kala saxiixdeen waxaa ka mid ah dhinaca amniga waxbarashada tababarka ciidamada dhaqaalaha beeraha iyo waxsoo saarka khayraadka iyo kuwo kaloo fara badan kuwaasoo madaxweyne rajab uu sheegay in turkigu uu arrintaasi ka dhabayn doono dhammaan heshiisyadaasina uu fulin doono waxaa kaloo ee madaxweynaha dowladda soomaaliya oo isagana arrintaasi ka hadlay uu sheegay in arrintani ay tahay mid taariikhi ah madaxweynaha turkiga ayuu uga mahadnaqay in iyadoo mar walba uu waddanka imanayo la isku dayo in booqashadiisa la carqaladeeyo oo maalintuu imanayo maalin ka hor qaraxyo laga sameeyo magaalada muqdisho islamarkaana uu u dhabar adeego dhabar adeegaasi uu muujinayo go-aankaasi uu ku gaaray in iyadoo qaraxyadaasi la samaynayo uu muqdisho soo booqdana wuxuu ku tilmaamay inay tahay wax aada iyo aad loogu farxo islamarkaana dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba ay kaga mahadnaqayaan muhiimadda uu ugu yimid dalkan soomaaliya amaba magaalada muqdisho waxay ahayd in xariga uu ka jaro mashaariicdaasi waxaa kaloo uu sheegay in dhowaan dalka laga hirgelin doono oo uu turkigu maalgelin doono dhisina doono xero aada u ballaaran oo ciidamada soomaaliya lagu tababari doono wuxuuna sheegay in furitaanka xeradaasina uu mar kale u iman doono magaalada muqdisho waxaa kaloo jira sidaas oo kale iskuol ku dhawaad kun arday ay wax ku baranayaan oo dhinaca farsamada gacanta ah oo isna turkigu uu hirgeliyey oo magaaladasan muqdisho uu ka hirgeliyey oo isagana dhowaantan la furi doono laakiin maanta uu sheegay madaxweynuhu in shaqo yar ay u dhiman tahay sidaas daraaddeed maanta aanay xariga ka jari karin marka muhiimaddu waxay ahayd xariga inuu ka jaro mashaariicdaasi islamarkaana uu heshiisyadaasi kala duwan la galo dowladda soomaaliya waan gartay waad mahadsan tahay jacfar si kooban m- codkaagu iga go-ay safaaraddu mata dunida ugu weynba ee turkigu ku leeyahay Safaaradda, eh, madaxweyne rajab rajab tayyib erdogan madaxweynaha turkiga wuxuu sheegay in safaaradani ay tahay safaaradda ugu weyn adduunka ee uu turkigu ku leeyahay Eh, waa wuxuu yidhi waa safaaradda lamber kow turkigu ee caalamka uu ku leeyahay midda ugu weyn waa dhismo aad u Waan ballaaran gartay.
oo aad u ballaaran eh, dhismayaal kale oo gooni gooniyahana ay ku dhex yaalaan iskuullo ay dhinac kaga yaalaan masjid weyn uu dhinac kale kaga yaalo Eh, eh, eh, eh, guri madaxweynaha laftirkiisa loogu talagalay marka uu soomaaliya soo booqday inuu dego uu dhinac kaga yaalo marka waa uu yidhi madaxweynuhu waa safaaradda ugu weyn caalamka Waan uu gartay.
turkigu ku leeyahay haddaan dhinaca amniga wax kaa weydiiye jacfar waxaa wararku nugu soo gaarayaan in commandos turkigu uu leeyahay ay ka soo horreeyeen madaxweyne erdogan arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
waa ay jiraan eh, ilaa iyo eh, lixdan askari ayaa la sheegay oo maba ahaynba wax qarsan eh, goobta hadda aan joogo agagaarkeeda waa ay ku sugan yihiin oo haddaba indhahaygu ay qabanayaan askar ee turki ah laakiin aanan si aada u hubaysnayn oo un bastoolado ee ku hubaysan Eh, askartaasi eh, maalin dhowr maalmood ka hor inay yimaadeen magaalada muqdisho ayaa la sheegay laakiin waxaa hadda ammaanka eh, madaxweynaha dalka turkiga aada u sugayo waxa ay ahaayeen eh, ciidamada dowladda soomaaliya oo u badan kuwa bilayska Eh, xataa ciidamada amisom iyo kuwii eh, militariga soomaaliya eh, lama soo gelin gudaha safaaradda oo dibadda ayaa lagu soo reebay kuwii amisom ee dabaabaadka watay iyo weliba kuwii militariga soomaaliya Eh, gudahana waxaa la soo galay oo hadda kula jira oo keliya Eh, ciidamadaasi turkigu uu leeyahay ma jiro askari kale oo ku dhex sugan safaaradda dalka turkiga oo aanan ahayn askartaasi eh, turkiga ah aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa jacfar kuukay wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo khadka si tel- eh, khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada muuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal maalmaha inagu soo aadan waxaa dadka islaamka ahi isu diyaarinayaan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan culimmada islaamka iyo saynisyahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaamaya in bishani ay waxtar u leedahay dhinacyada kala duwan ee nolosha qofka muslimka ah sida uu faahfaahinayo axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha islaamka lahaantii ramadaan eh, faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan waddo ahaan haddii lasoo qaato waa jaanis horta qofka bini aadamka uu istaagayo oo markaa xisaab xidh uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixino wax yar eh, matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi aramudaa waxa la yidhaahdo waa quraylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen eh, xilliguu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo degmi jiray xilliga quraylka saa daraaddeed waxay u bixiyeen aramudaa bay u bixiyeen oo taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaya muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama eh, waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatulqadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waqtigii uu istaagi lahaayo is-eegi lahaa xiriirka uu dadka la leeyahay xiriirka uu bulshada la leeyahay xiriirka uu xaaskiisa la leeyahay xiriirka uu ilaahiisa la leeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waqtigii la istaagi lahaa oo markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan ramadaan wuxuu la xidhiidhaa soonku la xidhiidhaa oo qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baadhisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega boqolkiiba afartan uu qaato eh, si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo howlahaas kala duwan Eh, markuu qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiiggaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ay ka mid tahay dheefshiidka ma garata hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxaad arkaysa inuu caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yani eh, dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yani waxaad arkaysaa xataa barna baryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabma waxa la yidhaha five two method waxa la yidhaahdo oo qofka bini aadamku inuu shan cisho caadi u noolaanayo labana cishana markaa uu soomayo waxa waa yani soon soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaabo aada u fudud oo shurbad yar oo saddex waqti ama laba waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yani waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican u fakerayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqaynayo suntii jirka maaragtay yani ku jirtay ay ay ka waxyaabo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kown waa bishii horta soonka bilaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiifa uu soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraaddeed baa nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawixa loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilahay darti loo bixiyo arrimahaasaa ka mid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayey umuuraha islaamka xuseen barre aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington annaga oo ku sirsiqayna gabagabadii idaacaddeenna ayaana daqadaha ka harsan waxaan ka codsanayaa maxamed cabdisandheere oo stuudiga ugu heliyey qodobadii wararka ugu doorka runaa mahadsanid ibraahim war hadda naga soo gaadhay gobolka jubbada hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo isugu jira soomaaliya ajaanib oo wata helikobtero ay xalay weerar ku qaadeen deegaanka beerxani oo afartan kilomitir galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ciidamadan ayaa la sheegay inay rasaas culculus ay isweydaarsadeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha helikabtaraha ay rasaas ridayeen dadka deegaanku waxaa kaloo sheegeen inuu jiro khasaaro dhinaca nafta ah oo ay ku jiraan dad rayadahi ugu yaraan afar qof ayaa dhintay boqolaal kalena waa lala-yahay kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysay badda mediteraneanka warkaasna waxaa laga soo xigtay hay-adda a f b dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab dayeb erdogan oo wafdi ballaadhan hogaaminaya ayaa maanta magaalada muqdisho booqasho ku tegey aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdisandheere idaacaddeenana intaas ayaan galabta kusoo gebagabaynaynaa intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdisandheere oo idin le nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.